asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamij kusoo dhowaada qodobada warkayaga habeenimo ee warbaahinta redio baydhaba idiin hayso caawa dhegeystayaal kuweeda ugu doorka roon madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland oo dib ugu laabtay magaalada kismaayo kenya oo sheegtay inay kordhinayso howlgallada ciidamadooda ay ka wadaan soomaaliya weerar dad lagu dilay oo ka dhacay duleedka magaalada baladweyne al-shabaab oo dib ula wareegtay deegaano ay ka baxeen ciidanka dowladda iyo kuwa galmudug amisom oo hirshabeelle u tababartay boolis een ka hortaga rabshadaha dil ka dhacay gobolka galgaduud iyo faahfaahinahoo laga helayo dilkaasi weerar dad lagu dilay oo isnaaha ka dhacay duleedka magaalada baladweyne wasiirka wasaaradda waxbarashada puntland oo si kulul uga jawaabay tallaabadii uu qaaday hanti dhowraha puntland akhbaaraadka dibaddana dhegaystayaal caawa qodobka ugu doorka roon yuganda oo fashilisay weerar lagu qaaday aaska sarkaal ka soo shaqeeyey soomaaliya waa habeennimo jimcaha dhegeystayaal sabtina uu soo gelayo taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha siddeedaad sannadda laba kun kooiyo labaatanka dhegeystayaal haatanna waxaad u diyaargaroodaan warkii oo dhan senator maxamuud maxamed cabdinuur garabey oo ka mid ah senatarada cusub ee dhowaana lagu doortay magaalo tambeydhabo islamarkaana ka mid ah ee senatarada cusub ee koonfur galbeed soomaaliya ku matalaya golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta deeq raashiina wuxuu gaarsiiyey in qoysaska een baahiyaha gaarka ah ee qaba ee ku nool duleedka magaalo tambeydhabo senatarka ayaa qoysaskan baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool kaamamka ku yaala duleedka magaalada tambeydhabo u qeybiyey islamarkaana u geeyey n raashiin isagoona n kormeeray xaaladaha adag ee ay ku nool yihiin dadka baahiyaha qaba baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool kaamamka ku yaala duleedka magaalada tambeydhabo senator maxamuud maxamed cabdinuur garabey waxa uu ka mid yahay senatarada cusub ee dhowaan lagu doortay deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya senatarka ayaa durbaha ka bilaabay deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaalada tambeydhabo u gurmashada dadka tabaalaysan gaar ahaan kuwa baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool daafaha magaalada tambeydhabo madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa dib ugu laabtay maanta magaalada kismaayo madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa dib ugu laabtay magaalada kismaayo ee caasimadda kumeel gaarka ah ee jubbaland kadib safar shaqo oo uu maalmihii lasoo dhaafay ku joogay magaalada muqdisho madaxweynaha jubbaland waxaa garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo si diiran ugu soo dhoweeyey odayaasha cuqaasha iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee magaalada kismaayo madaxweynaha jubbaland ayaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka kaga qayb galay shirka madasha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka kaasi oo lagu gaaray go-aamo wax ku ool ah oo lagu dardargelinayo howlaha doorashooyinka ee dalka kenya ayaa sheegtay inay kordhinayso howlgallada ciidamadeeda ay ka wadaan soomaaliya taliyaha ciidanka difaaca kenya ayaa booqday ciidamada difaaca kenya ee ka tirsan amisom kuwaasi oo ku sugan meelo ka mid a gobolka jubbada hoose sida afmadow taabto hoosingow bilis iyo qooqaani dhoobley girile iyo deegaano kale intii uu ku guda jiray booqashadiisa oo laba maalmood qaadatay ayuu taliyaha u mahadceliyey ciidamada naftooda u huray u adeegidda bulshada iyo difaaca dalkooda hooyo ee kenya sidoo kalena ciidamadan ay korin doonaan sida uu sheegay howlgallada ay ka wadaan soomaaliya taliyaha qaybta labaad ee amisom oo ku weheliyey een booqashadiisa taliyaha ciidanka kenya ayaa sheegay in inkastoo ay adag tahay jawiga howlgalka haddana ay ciidamadu ay weli ay ku dhiiran yihiin inay qabtaan howlahooda si waafaqsan waajibaadka amisom wuxuu kaloo xusay in ciidamada ay horumar wanaagsan ay ka sameynayaan xaqiijinta nabadda iyo xasiloonida soomaaliya weerar dad lagu dilay ayaa ka dhacay duleedka magaalada beledweyne ee gobolkaasi hiiraan maleeshiyaad hubaysan ayaa weerar waxay ku qaadeen dad beeraley ah oo ku sugnaa deegaanka lagu magacaabo banka oo u dhow deegaanka kabxanley oo ka tirsan gobolka hiiraan waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac weerarkan ayaa inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay shan ruux halka laba kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo maleeshiyaadka weerarkaasi geysay ay goobtaasi ay isaga baxsadeen dadka weerarkaasi lagu dilay waxaa magacyadooda ay keliyihiin khaliif xasan cadde maxamed bashiir afey nuure barre cilmi maxamuud cabdi barri iyo cami cabdi kuwaasi oo dhammaantood shacab ahaa dad ku sugan magaalada beledweyne ayaa idaacadda rediyo baydhabo ee magaalatan baydhabo waxay u sheegeen in dilkan uu salka ku hayo aana qabiil sidoo kalena meydadka dadkaasi la dilay iyo kuwa dhaawaca la geeyey magaalada beledweyne wararka ayaa intaasi ku daraya in deegaanka banka ee weerarkaasi uu ka dhacay ay maanta ay ka taagnayd xiise dagaal islamarkaana dadka ku nool ay dareemayeen cabsi la xiriirta dushooda in lagu dagaalamo maamulka magaalada beledweyne iyo laamaha amniga ayaanan weli ka hadlin dilkaasi waxaana la filayaa in maamulka gobolka hiiraan uu ciidamo u diro deegaanka uu weerarkaasi uu ka dhacay al-shabaab ayaa dib ula wareegtay deegaano ay ka baxeen ciidanka dowladda iyo kuwa galmudug kadib markii ay dib uga soo baxeen ciidamada daraawiista galmudug iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya al-shabaab ayaa dib u qabsaday deegaanada bacadweyne iyo camaara ee gobolka mudug dadka deegaanka ayaa xaqiijiyey in al-shabaab ay gudaha deegaanadaasi ay la soo galeen xubno badan oo aada u hubaysan tallaabadii ay tallaabadii ayay ahayd markii ciidamada dowladda soomaaliya ay dhaahdeen talaadadii ayay ahayd markii ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka galmudug ay dib u qabsadeen magaalada camaara ee gobolka mudug halkaasi oo muddo kooban ay haysteen al-shabaab isla maalinkaasi warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa soo tabisay in duqeyn cirka ah lala beegsaday al-shabaab nawaaxiga camaara waxaana taliska ciidanka soomaaliya uu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay sagaashan shabaab ah sida ay sheegeen deegaanada ku yaala koonfurta gobolka mudug waxaa labadii bilood ee lasoo dhaafay ka socday dagaallo u dhexeeyey ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa galmudug oo dhinaca iyo al-shabaab waxaana ciidamada huwanta ah ay la wareegeen deegaano dhowr ah walow ay dib uga baxeen haatan deegaanadaasi kadibna ay dib ula wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab amisom ayaa hirshabeelle waxay u tababartay boolis ka hortaga rabshadaha konton iyo lix sargaal oo ka tirsan booliska dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa qaatay tababaro soconayay muddo shan maalmood ah oo ku saabsan maaraynta nidaamka dadweynaha ciidamadan tababarka loo soo xiray ayaa laga soo kala xulay saldhigyada kala duwan ee booliska magaalada jowhar waxaana ku jiray shan iyo toban sargaal oo haweena tababarkan oo ay si wada jir ah usoo qabanqaabiyeen wasaaradda amniga gudaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle iyo qeybta booliska ee howlgalka midooda afrika ee soomaaliya amisom ayaa diiradda lagu saaray xakameynta eena dadka maaraynta rabshadaha iyo banaanbaxyada taageerada howlgalka booliska amisom ee ciidamada booliska soomaaliyeed ayaa waxaa ka mid ah eena la talin iyo tababar eena si looga caawiyo dhisidda awoodda ay ku maarayso sharciga iyo kala dambeynta dalka iyo gudashada waajibaadkeeda heerarka caalamiga ah aaminsom ayaa bilihii lasoo dhaafay waxay wadaye tababaro ay siinayso ciidamada booliska dowlad goboleedyada dalka kuwaasi oo intooda badan la barayay sugidda amniga ee doorashooyinka wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka puntland ayaa si kulul uga jawaabay tallaabo uu qaaday hanti dhowraha puntland wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka puntland cabdulaahi maxamed xasan ayaa si kulul uga jawaabay hanaanka uu hanti dhowraha puntland u maray baarista agaasimayaasha waaxaha ee wasaaradda waxbarashada ee maamul goboleedka puntland wasiirka ayaa sheegay in waddo saxa uusan u marin hanti dhowraha puntland xidhista akoonada wasaaradaha ee wasaaradda waxbarashada iyo shaqo joojinta lagu sameeyey mas-uuliyiin ka tirsan wasaaraddaasi sidoo kale wuxuu walaac xoogan uu ka muujiyey in xubnaha wasaaradda lagu eedeeyey waxisdabamarin iyo musuq maasuq iyadoo aanan lasoo bandhigin caddayn een muujinaysa waxyaabaha amaba waxyaabaha ay isdabamariyeen ugu dambeyn wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka puntland cabdulaahi maxamed xasan ayaa sheegay in tallaabada uu qaaday hanti dhowraha puntland ay keeni karto in hay-adaha ay joojiyaan dhaqaalihii ay ku taageeri jireen wasaaradda waxbarashada puntland maalmo ka hor ayaa hanti dhowraha puntland wuxuu ka joojiyey shaqada qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda waxbarashada puntland kuwaasi oo lagu eedeeyey musuq maasuq halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa warbaahinta rediyo baydhabo ah ee magaalatan baydhabo dowladda dalkaasi yuganda ayaa fashilisay weerar lagu qaaday aaska sargaal ka soo shaqeeyey soomaaliya yuganda ayaa sheegtay in maanta oo jimcaha ay fashiliyeen weerar ismidaamin ah oo lala beegsaday aas qaran oo loo sameeyey taliyo sare oo ka tirsan booliska iyo taliyaha ciidanka oo hogaaminaya howlgallada midooda afrika uu ku qaaday al-shabaab ee ka socday soomaaliya ciidamada ammaanka ee yuganda ayaa sheegay inay nin ay ka soo qabteen magaalada berder maalintii aaska loo sameynayay sareygaas paul lokman kaasi oo mar soomaaliya ka shaqeeyey islamarkaana noqday taliyaha ciidanka yuganda ee xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ciyaaryahanka caanka ah ee cristiano ronaldo ayaa ku biiray manchester united weeraryahanka kooxda juventus cristiano ronaldo ayaa dib ugu laabtay kooxdiisii hore ee manchester united bayaan ay soo saareen maamulka united ayay ku xaqiijiyeen inay juventus ay la gaareen heshiis en la soo wareegitaanka ciyaaryahankan cristiano ronaldo guud ahaan dhegeystayaal warkii habeennimo oo aad kala socoteen radio baydhab ah caawa halkan ayaan ku soo afmeerayaa warka waxaa idiin soo saaray saaxiibkii nuur kalsooni isla markaana halkan iiga farsameynayay tani kulato damba dhegeystayaal sidaas iyo nabadgelyo cid allaale ciddii warka iyaga uu dhaafina dhegeystayaal waxay dib inooga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay ee w w dot radio baydhaba dot net iyo barta facebook ee radio baydhaba